بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله فأما بناؤه على السكون فمشروط بأن يتصل به نون الإناث نحو النسوة يقمن والوالدات يرضعن والمطلقات يتربصن ومنه إلا أن يعفون waxaan ku guda jirnay afcaasha qaybahooda kala duwan waxaan ka soo hadalnay oon soo marnay alficlu lmaadi iyo ficlu lmri oo sheikhu ku guda jiray alficlu lmudaaric wuxuu soo sheegay calaamaadka ficilka mudaaric iyo xukunkiisa wuxuuna sheegay sheikhu raximahullah ficilka mudaaric inuu saddex xaaladood leeyahay xaaladuu mucrab yahay iyo xaalad lagu binaynayo cala sukuun iyo xaalad lagu binaynayo cala alfatxi saddexdii xaaladood ayuu rabaa marka hadda inuu faahfaahiyo oo darsigeenu saddexda xaaladood uu ku saabsan yahay wuxuu yidhi fa amaa binaa'uhu ay binaau lmudaaric mudaarica binihiisa cala sukuuni sukuun lagu binaynayo famashruutun waxaa loo shardiyaa buu yidhi bian yatasila bihi inuu mudaaricu la xiriirsamo nuunu linaati nuunu linaat inay la xiriirto ama nuunu niswa inaat iyo niswa labada baa la yidhaahdaa naxwu anniswatu dumarkii yaqumna way istaagayaan waalwaalidaatu hooyooyinku yurdicna way nuujinayaan anniswatu yaqumna yaqumna waa ficil mudaaric mabniyun cala asukuun liitisaalihi binuuni niswa waalwaalidaatu yurdicna hooyooyinka yurdicna way nuujinayaan ay carruurtooday nuujinayaan yurdicna waa ficli faacil nuunu niswaha faacilka waayo macruuf waay waa mabniyu cala sukuun alwaalidaatu waa mubtada yurdicna jumladaasina waa khabarkii way yurdicna hadda aayadda waa khabar markii la macnaynayo khabar macnaha wax laga sheekaynayo way wاlwaalidaatu yurdicna laakiin macno amaraa ku jira meesha wاlwaalidaatu yurdicna ay liyurdicna ha nuujiyaan macnuhu waa amar laakiin lafdigu waa khabar iyo wax laga khabrayo o laga waramayo wاlmuطalaqaatu yatarabasna wاlmuطalaqaatu dumarkii la furay yatarabasna way basaasanayaan macnaha ziinadii iyo quruxdii ayay ka tegayaan ha ka tagaan waay ayaduna tii horey la mid tahay nuununis waa la xidhiirtaa wa minhu waxaa ka mid a ficilka mudaarice mabniyun cala sukuun liitisaalihi binuuni niswa waxaa ka mid a ilaa an yacfuuna lianna alwaawa maxaa yeele waawta waawda aayadda ku jirtaahi asliyatun wey meeshan sheek wuxuu kugu baraarujinayaa inaadan yacfuuna aadan dhihin waaw waawljamaaco waay yacfuuna ilaa an yacfuuna waawdan ku jirta waawljamaaco ma aha waa waaw ficilka ka mid a dhihi maysid waa waawljamaaca wuxuu ku yidhi lianna alwaawa asliyatun maxaa yeele waawdan waa waaw asliya wa hiya waawu cafaa yacfuu waa waawdii cafaa yacfuu cafawa ayay ahayd markeedii hore cafawa maxaa u dambeeya cafawa waaw baa u dambeysa soo ma cilaa gashay qaacidaa jirto xagga sarfiga oo xarfulcillaha xarfulcillaha waawdaa loola je xuruufulcilla waa la yaqaan xarfulcillaha haddii xarakoobo fatxana ay ka horeyso alifaa loo bedelaa qaacido sarfiya waay caafaa waa waawga hadda xarakaa saaran soo ma maxaa ka horeeya xarakadaas xarakadaas maxaa ka horeeya fatxa ka horeysa fa-da saaran alif u bedel waawda marka maxay noqotay cafaa mudaariceedu waa yacfuu soo ma jeed waawdiyaa soo noqotay mudaaricu waa yacfuu idan ilaa an yacfuuna nuunta ku jirtaahi nuunu niswa waay waawduna ma ahan waawuljamaaca ee waa waaw ficilkii ka mid ah walficlu mabniyun cala sukuuni ficilkuna sukuun ayuu ku binaysan yahay buu yihi liitisaalihi binnuun la xiriirida nuunta ula xiriir awgeed ilaa an yacfuuna nuunta ku jirta nuunu niswa waay waawguna waa waawuljamaaca ee xadhila waa waaw min alficli waa waaw asliya ma aha waawuljamaaca wa nuunu nuunkuna faacilun faacil weeye buu yidhi mudmarun caa-idun oo ku noqonaya cala lmuطalaqaati dumarkii la furay nuunta nuun niswii faacilkii weeye wa wasnuhu wasnigiisu waxa weeye yafculna yacfuuna calaa wasni yafculna yafculna waawda xaggay ku aaday yacfuuna markaa miisaankan yafculna saarno waawda xaggay ku aadaysaa yaa laamtay ku aadaysaa waawdu marka waa laamulkelima kelimadii laamteedii wey waa asli waawdaani yafculna waa masnigeedu walaysa haadaa kani ma ahan buu yidhi ka yacfuuna yacfuunadii oo kale oo fii qowlika ku jirta alrijaalu yacfuuna alrijaalu ragga yacfuuna way cafinayaan midda ku jirtaoo kale ma ahan buu yidhi labada yacfuuna kala garo alrijaalu yacfuuna midda ku jirtaha waawgeedu waawuljamaaco wa laakiin midaan waawdeedu waa waaw asliya ah lianna tilka alwaaw maxaa yeelay waawdaasi damiirun lijamaacati lmudakariin waxay damiir u tahay jamaacada ragga ah kal waawi fii qowlika waxay la mid tahay waawda ku jirta qowlkaaga yaquumuuna waawda ku jirtaoo kale we wa waawlficli waawlficilkiina xudifad waa la xadfay waawlficlina waa la xadfay yacfuuna asalkeedu waxay ahayd alrijaalu yacfuuna markaad leedahay asalkeedu waxay ahayd alrijaalu yacfuwuuna laba waaway ahayd waaw ficilka ka mid oo asliyada ahayd oo midaan soo marnay ah iyo iyo waawuljamaaca waawdii asliyada ahayd ayaa la xadfay hadda marka markii asliyadii la xadfay maxaa soo haray waawuljamaacadii soo maaha idan alrijaalu yacfuuna markaad leedahay waawda meesha kuu taallo waawuljamaacihi tii asliga ahayd waa la xadfay wuxuu ku yidhi wawaaw lficli xudifat waawdii ficilka waa la xadfay oo waa la jaray waawdii jamaacadana waa la soo reebay sababtoo waawdii jamaacada lama xadfi karo oo waxaa loogu talagalo inay jamaacatu sidaa loogu talagalay halkan oo kale ayada lama xadfi karo waxaa la xadfayaa midii asalka ahayd laba waaw bay ahaayeen tii asalka ahayd baa la jaray waawljamaaca kuu soo hartay wa nuunu nuunta ku jirtana calaamatu rafci wa alrijaalu yacfuuna nuunta ku jirta waa calaamatu rafci wa wasnuhu wasnkiisa iyo miisaankiisu waxaa waaye yafcuuna miisaankani miisaanka hore isku fiiri marka yafculna soomaaha intii hore miisaankeeda tanna miisaankeeda waa yafcuuna maxaa maqan midaan yaa kow waxaa ka maqan laamtii waa la jaray laamta la jarana maxay ku beegnayd waawday ku beegnayd idan waawdiyaa go-an waxaa kaloo lasoo kordhiya oo yafcuuna wasnigan ku jira waawaa ku jirta yafculna waaw miyaa ku jirta waawdan ku jirta waa waawdii jamaacada waawdii jamaacada ayaa miisaankan ku jirta hadda yafcuuna caynka waawda ka dambeysa waa waawljamaacadii wey wahada yuqaalu fiihi tani sidaa baa laga leeyahay buu yidhi ilaa an yacfuu bixadfihi bixadfi nuunihi kamaa taquulu ilaa an yaquum wahada yuqaalu fiihi kan waxaa laleeyahay buu yidhi dhexdiisa ilaa an yacfuu ayaa leeyahay bixadfi nuunihi midkan waawuljamaacaha la socdo nuuntiisa markay an gasho baaqi miyuu noqonaya mise waa la xadfayaa waa la xadfayaa maxaa yeelay nuunta waxaa loo xadfaya hadda waaba calaamatu nasbi markaa soo maha laakiin midda aayadda ku jirta ilaa an yacfuuna nuuntan lama xadfin sababto waa maxay ma ahayn nuuntaani nuuntii waawuljamaacaha la socotay ma aha nuuntan waa nuunu niswa waa faacil tan lama xadfi karo waa la fahmaa umaleynaa farqiga labada yacfuuna u dhexeeya midda hore waawda ku jirta asliyow middan labaad waawda ku jirta waawuljamaacow laakiin waxaad ogaataa labaduba min cafaa yacfuu bay ka yimaadeen laakiin waxaan rabnaa cafaa yacfuu oo mudaaricii ah inaan waxaan rabnaa rag jamaaca u isticmaalno ficilka mudaaric soo waawuljamaaca lama xiriirsamo markii jamaaco raga loo isticmaalayo waawuljamaacihii baan la xiriirinay meeqaya waawey noo noqdeen laba waaw soo maaha middii ficilka ka tirsaneedaa jaraysaa tii waawuljamaacahana waad reebanaysaa waa markii rag jamaaca aad u isticmaalayso laakiin haddii yacfuu rag jamaaca aadan u isticmaalaynin asalkiisa maxaa ku jira waawaa ku jirta soo maaha oo ficilkii ka mida waawdaasaa baaqi waxaa rabtaa jamaaca dumara inaad u isticmaasho yacfuu ayadoo sideeda ah ayaa nuuntii nuunu niswo ah la xiriirinaysaa sida yadribu markaad jamaaca dumar u isticmaalayso maxaa la xiriirinaysa nuunu niswa keliyaa soo kordhinaysaa yadribu maxaad leedahay yadribna ayaad leedahay soo maaha yacfuu yacfuuna ayaad leedahay wax aad kusoo siyaadisay ma jiraan oo aan ahayn nuuntaasi nuunu niswa midda asliga ah laakiin markaad rabto rag jamaaca inaad u isticmaasho waa inaad waawal jamaaca la timaado suuradda marka labadooda waa isku suurad egyihiin soo ma maxaa lagu kala duwaa yani wax lagu kala duwi karo waa un wixii loo isticmaalaya in la fiiriyo waxaa loo isticmaalayo haddii ay yihiin jamaaco raga sida hadda matalan tusaalaha sheikhu sheegay alrijaalu yacfuuna waxaan leenahay waawda ku jirtaa waawul jamaaco waawdii ficilkana waa la jaray maxaa yeeley rijaalaba laga soo hadla soo maha rag jamaaca la sheegay laakiin haddaan idhaahno anniswatu yacfuuna waawda jamaaca miya yaa waawul jamaaca dumar ma loo isticmaalo bedelka maxaa loo isticmaalaa dumarka jamaacada ah nuunu niswa ayada un baad keenaysaa anniswatu yacfuuna waxaad leedahay yacfuunadan waawda ku jirtahay waa ficilkay ka mid tahay ficilka marka waxaa leedahay waa mabniyun cala sukuuni liitisaalihi binuuni niswa saasaad u icraabaysaa midka nuunu niswaha ay la socoto sheikhu wuxuu rabaa marka labada yacfuuna inaadan isku qaldin waxyaabaha ku kala garanaysa waxaa kaloo ka mid a midda loo isticmaalayo ragga jamaacada ah oo min alamhilati alkhamsa ka mid a ilamhilati alkhamsa ka mid noqonaya soo maaha xaalatu nasbi markii la joogo iyo xaalatu ljasmi nuuntani ma baaqi bay noqonaysaa mase waa la xadfayaa nuuntan waa la xadfayaa laakiin nuunta nuunu niswaha ah ee ficilka la xiriirta ayada la xadfi maayo ficilkuna mabni buu noqonaa xaaladaas ficilka waa mabniyu cala sukuun ila nuunu niswa la xiriirta wuxuu yihi wasayaأtii sharxu dalika kulih waxyaabaha sharaxooda oo dhanna in sha allah waa imaan doonaa wahada yuqaalu fi ilaa an yacfuu bixadfi nuunihi kamaa taquulu ilaa an yaquumuu ilaa an yaquumuu bay lamid taha buy wasayaati sharxu dalika kulli waxyaabaha sharxood o dhan way imaan doonaan buy marka ilaa an yacfuuna waxaad raacinaysaa yatarabasna yurdicna kelimaadkaasay la mid tahay kelimaadkaas ayay la mid tahay waa ficil mudaaric oo lagu bineeyey cala sukuun binaa mudaaric wuxuu yihi waama binaauhu cala lfatxi amaa in lagu bineeyo mudaarica cala alfatxi famashruutun waa mid loo shardiyo oo waxaa loo shardiyaa bian tubaashirahu bian tubaashirahu inayd la xiriirto nuunu tawkiidi nuunu tawkiidka inay la mubaasharooto lafdan wa taqdiiran lafdi ahaan inay la mubaasharooto wa taqdiiran taqdiir ahaanna ay ula mubaasharooto naxwu kalaa layumbadanna kalaa layumbadanna layumbadanna nuunta ku la xiriirtaa waa nuunu tawkiid mubaasharo weeye soo maha toosay ula xiriirtaa ficilkan waxaan leenaha waa mabniyun cala alfatxi fatxadan hadda waa saaranta ilan ficilku wuxuu ku egyahay nuunta wixii ka horeeya layumbadanna waxaa la mida layakuunanna waa mabniyun cala alfatxi waxtarastu waxaan uga ixtiraasay oon iska ilaaliyey buu yidhi ixtiraasku waa iska ilaalin iyo iska dhowrid waxtarastu waxaan ka ixtiraaso oon iska ilaaliyey bidikri lmubaasharati mubaasharada sheegiddeeda darteed waxaan iskaga ilaaliyey min naxwi qowlihi tacaalaa qowlka alloo kale walaa tattabicaani sabiila aladiina laa yaclamuun walaa tattabicaani ha raacina labadiinna waxaa lala hadlaya waa muusa iyo haaruun sabiila aladiina kuwa wadadooda laa yaclamuuna aan waxba garanaynin walaa tattabicaani laadaani waa nahya tattabicaani waa ficil mudaaric mucrab waaye markaan mabni ma dhehaysi waa majzuum wa calaamatu jasmihi waa xadfu nuun nuuntu waa xadfan tahay asalkeedu waxay ahayd walaa tattabicaaninna saasay ahayd walaa tattabicaaninna ila nuunu tawkiid oo shidan iyo waxaa meesha isla yiilay nuuntii la socotay ficilka markii la jasmiyo ficilka nuunta waa la xadfi jira soo maaha amhilatu lkhamsa waxaa lagu icraabayay calaa yani waxaa lagu jasminayay calaa xadfi nuun nuuntii waxaa la xadfay ficilka la socotay waa la jaray walaa tatabicaaninna ayadoo ah ayaa nuuntaasi la jara maxaa soo haray nuunu tawkiidkii shidnaabaa soo haray walaa tattabicaani hadda nuunta halkaani kuu taalla waa nuunu tawkiid nuunu tawkiidkan ficilka mudaaric buu galay maxaa ficilkan loo binayn waaye mubaashir ma aha maxaa yeelay nuunu tawkiidkan iyo ficilka hadda maxaa u dhaxeeya yaa aliftaasaa udhaxaysa oo faacilka iyo soo maaha aliftaa udhaxaysa idan lamubaasharo ma jirto taasoo kale aan ka ixtiraasa buu ku yidhi markaan ku leeyahay bian tubaashirahu nuunu tawkiid ama aan leeyahay nuunu tawkiid ilmubaashira waxaan iska ilaalinayay midaan oo kale uu leeyahay ilan midaan mubaasharo ma aha marka nuunu tawkiid inuu ficilka galo keliya ma ahan shardigu waa inuu la mubaasharoodo kelimadda almubaashara waxaa ku baxaysa haddaanan mubaashara jirin oo la kala dhex galo hadday kala dhex galaan xuruuf kale oo aan ficilkan ka mid ahayn hadday nuunu tawkiidka iyo ficilka kala dhex galaan ficilkaasi asalkiisu baaqi ku yahay oo ah inuu mucrab yahay la binayn maayo maxaa yihi nuunu tawkiidkan mubaashiro ma aha waxaan kaloo ka ixtiraasa buu yidhi latublawunna fii amwaalikum fa imaa tarayinna min albashari axadan aayaadkaasoo dhan waan ka ixtiraasa maxaa yeele aayaadkan oo dhan nuunu tawkiidka mubaashir ma aha latublawunna fii amwaalikum latublawunna waa la idin imtixaam oo idin imtixaami wey waa la idin imtixaamaya fii amwaalikum latublawunanna asalkeedu saas ahayd latublawunna waxay ahayd latublawunanna latublawunanna waxaa ka soo haray markii tacliilaad la geliyey latublawunna ayaa ka soo hartay latublawunanna ayadoo ah latublawunanna ayadoo ah ayaa waxaa alif loo bedelay waawdii latublawunanna waawda hore laba waaw aa taala soo maahan waawda hore maxaa ka horeeya latublawunanna waawda hore maxaa ka horeeya laam ay saaran tahay maxaa saaran laamtaasi fatxa saaran idan maxaa dhacay haddii hadeeta qaacidadan sheegayno baa meeshaana gelaysa haddii xarfulcillaha ou xarakoobo idaa taxaraka xarfulcilla wanfataxa maa qablahu qulibat alifan haddii xarfulcillaha ou xarakoobo idaa taxaraka xarfulcilla xarfulcillihii hadduu xarakoobo bimacnaa hadduu xarako qaato wanfataxa maa qablah waxa ka horeeyana uu kor dhigan yahay quliba alifan alifaa loo bedelaa waa qaacido guud alifaa loo roga hadda xarfulcillaa xarakoobay wixii ka horeeyana fatxay noqdeen latublawunanna laamtu fatxa saaran waawguna waa xarakaysan yahay maxaan samaynaynaa marka waawgaas maxaan u bedelaynaa alif aan u bedelno latublaw ayay noqdeen law yacnii laamtii aliftii loo bedelay waawda oo reeban iyo waawdiioo reeban ayaa kulmay markay labadoodoo reeban ay kulmaan maxaa dhacaya iltiqaau saakinayn wax la yidhahdaa dhacaya soo maa laba xarafoo reebanaa kulmay laba xarafoo reeban ayaa kulmay labadaa xarafoo reeban markii ay kulmeen xarafkii aan alifta u bedelaynay waawda ahaa ee kadib aan alif u rognay gebigiisba waa la jaraya meeshaad ka saaraysaa iltiqaau saakinayn markuu dhacay waxaa la waxaa la waxaa la xadfay aliftii aliftaasina xaggay ka timid markii hore waawdii bay ka timid soo maa jar aliftaasi aliftaasi markaad jarto waxaad kaloo jaraysaa nuuntii rafcada nuuntii rafcada ayaad jaraysaa alifta markaad jarto horta waxaa kuu soo haraya oo noqonaysaa latub latub lawunna latublawunanna ayay noqonaysaa soo ma ila aliftii baan jarnay latublawun latublawunna latublawunanna ayay noqonaysaa markay sidaa dhacdo oo aliftii aan jarno nuuntiina ay soo hartay laba saddex nuuna meesha taalla nuunu rafci nuunu tawkiidoo laba nuun ka kooban nuunu tawkiidku markay shidan tahay laba nuun waay nuun reebanoo hore iyo mid dambe oo shaqlan waay ilan halkaa nuunoo shidan waxay ka timid laba nuunoo laysku idqaamay oo laysdhexgeliyey saddex nuun oo xidhiirta ayay noqonayaan waxa meesha yaalla carabta waxaa jira marka ma jecla hal kelimad oo isku mid a oo saddex jeer xiriiraysa carabtu ma jecla makruhu waa cindahum waxaa la leeyahay marka saddex nuun inay kulmaan karaaha ku jirta saddexda nuun mid ka mid a waa in la xadfo waxaa la xadfayaa oo fudud in la xadfo nuuntii calaamatu rafcaha ahayd maxaa yeele nuunu tawkiidka hadda lama xadfi karo ujeeddaa loo keenay ujeeddaya danaa loo keena lama taaba karo waxaa la xadfayaa nuunu rafci nuunu rafci ayaa la xadfayaa markii nuunu rafcaha la xadfo waxaa kulmayoo dhacaya iltiqaau saakinayn kale iyow ka dhex dhacaya iltiqaau saakinaynkan dambe yaa wuxuu ka dul wuxuu ka dhex dhacayaa waawgii jamaacada oo reebanaa iyo nuunu tawkiidkii hore oo ayadana reeban soo maaha meeshaan markaan wax la xadfi karo lama arko waawljamaacihii lama xadfi karo maxaa yeeley waa loo baahan yaho jamaaca darteeda loo keenay nuunu tawkiidna lama xadfi karo ujeeddaa loo keenay mid la taabo kale lama arko maxaa la samaynayaa waxaa la samaynayaa waawuljamaacaha ayaa xarakad damaan la saaraya waawljamaacihii ayaa waxaa la saarayaa xarakad dama ah godaa la saaraya godkaana waxaa loo saarayaa qaacido guud ayaa jirta qaacidadaas guud waxay ahayd idaa waqaca qabla alwaawi idaa waqaca qabla waawi ljamaacati idaa waqaca qabla waawi ljamaacati وياء المخاطبة فتحة إذا وقع قبل واو الجماعة وياء المخاطبة فتحة ووقع التق- التقاء الساكنين ووقع التقاء الساكنين يضم الواو ويكسر الياء يضم الواو ويكسر الياء إذا وقع قبل الواو الجماعة واو الجماعة هورتي هدو دعو وياء المخاطبة إياء المخاطبة هرتو ذا هدي أي دعو فتحة فتحة ووقع التقاء الساكنين التقاء الساكنين أو دعو محال سمين يا يضم الواو واوda waa la godaya wayugsaru اlyaa-u ya-dana waa la kasrinaya yani ya-u mukhaaaba ya-u lmukhaaaba waa la hoos dhigayaa waawdana waa la godaya sida hadda halkaa nagu dhacday w latublawunna laamtu way kor dhigneed soo ma haddii waawga iyo ya-da hortood ay fatxa dhacdo iltiqaau saakinaynna yimaad waawda waxaa lagu xarakeeyaa damaa lagu xarakeynaya hadda waxaan ugu dhacay iltiqaau saakinayn u dhaxeeya nuunu tawkiid iyo waawuljamaaca waawuljamaacihii dama saar marka adoo qaacidada isticmaalaya waawuljamaacihii baan dama saarnay maxaa noo soo baxay markaas waxaa noo soo baxay latublawunna ayaa noo soo baxday waxaa noo soo baxo meeshii ka yimid intaasoo dhan markaan qabannay kadib latublawunna ayaa noo soo baxday latublawunna marka gadgadoonkaasaa soo galay ogow latublawna saasay usoo gadgadoontay nuuntan marka nuunu tawkiidka ah ficilkan latublawunna mubaasharatan miyay ula xiriirtaa yaa markii aad fiiriso meelahay soo martay latublawunanna ayay ahayd ayadaa u dambeysa waxa dhan waxaa ka sokeeya waawuljamaaca waxaa ka sokeeya nuunu rafci labadaasba maxay u dhexeeyaan nuunu tawkiidkii iyo ficilkii bay udhexeeyaan nuunu tawkiidkii iyo ficilkii bay udhexeeyaan idan latublawunna ficilkan ma dhehaysid waa mebni ma dhehaysid ficilkan waa mebni la dhihi maayo waa ficil marfuuca wa calaamatu rafcihi waa annuun ilmaxduufa nuuntaani waxaa loo xadfay waxay ahayd likaraahati tawaali lamhaal yacni kelimaad isla mida inay isla xiriiraana la diiday saddex nuunoo isla mida inay isla xiriiraana la diiday tanoo kalena waan ka ixtiraazaya waa iska ilaalinaya buu mubaashara ilan meesha ma jirte haddaad rabtaan tacliilaadkaas la soo sheegay wax weyn idinkagama xirna markii sarfiga la tagaad baran doontaan laakiin hal mid keliya inaad ogaataana muhiima nuunu tawkiidkan iyo ficilkan inaysan xiriirin meesha loo socda lagaa fahamsiinaya intaas wa nuunu tawkiidkan iyo ficilkan ma xiriiraan nuunu tawkiidkan mubaashir ma noqon mar hadduusan mubaashir noqonin ficilka ma la binaynaya la binayn maayo intaasaa lagaa rabaa inaad ka fahanto فإما ترين من البشر أحدا فإما ترين من البشر أحدا وعلى لها يا مريم عليه السلام فإما ترين أصل كيدو ترأينن أياه ترأينن tar-a-yinanna ra-da waa reeban tahay waxaa ku xiga hamza kor dhigan tar-a-yinanna marka waa ra reeban hamze kor dhigan iyo ya hoos dhigan ya kaloo reebanaa ku xigta waxaa ku xiga nuuntii rafcada nuunu tawkiidaadana kusii xigta tar-a-yinanna waa intaysan ingelin ka hor hadda fa ima in baa ku jirta soo maaha in shardiyaho jaasimaha ku jirta intaysan gelin ka hor tar-ayinanna ayay ahayd tar-ayinanna xarakadii hamzada maxay tahay xarakada hamzada ya xarakada hamzada saara waa maca isla socon fatxa saaran tar-ayinanna saasee soo maaha xarakada hamzada saaran ayaan qaadanaynaa ra-daan saaranaynaa ra-da sukuunka ka tuur xarakadan sii tara-yinanna bay noqonaysaa soo maha ille hamsadiyaa reebanaanaysa kadibna hamsada jar kadibna waxaad jaraysaa hamsadii ayaa jaraysaa waxaa hamsada u jaraysaa waa takfiifan fududayn awgeed ileen tara-yinanna culaysaa ku jira soo maha tara-yinanna in la yidhaahdo ka jar hamsada gebigeedba tuur tarayinanna ayaa soo haraysa tara-yinanna sidaasay noqonaysaa kadibna waxaad jaraysaa nuuntii rafcada maxaad u jaraysaa liljaazim waa ile in shardiyaha ku jirta faimaa in iyo maa bay ka kooban tahay fain faimaa waa in iyo maa in shardiyahabaa meesha ku jirta intaa shardiyada waa jaazima ficilka way jasminaysaa ficilka mudaaric haddii la jasmiyo amhilatu lkhamsana uu ka mid yahay calaamadda jasmadu maxay noqonaysa xadfu nuun soo maaha tarayinanna waxaad jartaa marka nuuntii rafcada liljaasimi u jar waxay noqotay fa imaa tarayinna maxaa kulmaya yaa iltiqaau saakineynaa dhacaya soo maaha ha markaad tiraahdo marka tarayinanna yani tarayinna markaad tiraahdo ya-da hore waxaad u bedelaysaa alif intaad iltiqaa saakinayn gaarin ya-da hore alif u bedel qaacidadii laftirkeedaa ku dhacaysa qaacidadii hadeeta ma ma xasuusataa haddii xarafku uu yani xarfu ciluhu hadduu mutaxarig noqdo fatxana ka horeyso muxuu maxaa loo bedeli jiray alifaa loo bedeli jiray alifaad u bedeleysaa alif markaad u bedesho waxaa kulmaya aliftu waa reebmaysaa alif reeban iyo ya reeban ayaa kulmaya alif reeban iyo ya reeban ayaa kulmaya markay kulmaan aliftii aad jaraysaa aliftii ayaad jaraysaa maxay noqonaysaa marka tarayna ayaa soo haraysa tarayna ayaa soo haraysa soo maa ilan yadii ya-dii alifta loo bedelay waa waad xadaftay ya- labadii ya maxaa ka soo haray yaa hal ya-a soo hartay hal ya-a soo hartay tarayna bay noqotay halkan ya way reeban tahay nuunu tawkiidka midii horena ayadana maxaa ku dhacay ayadana way reeban tahay soo maa ayadana way reeban tahay iltiqaau saakinaynaa dhacay marka ya-dii ayaad xarakaynaysaa maxaa saaraysaa qaacidada deeta aan sheegayn kasraad saaraysaa maxaa soo baxay fa imaa tarayinna kasrada ya-da saaran saasay ku timid fa imaa tarayinna aayadda marka fa imaa tarayinna waa hadda soo maa aayadda lafdigeedu waa sidaas meeshaan marka mubaasharo ma jirta ya wax mubaasharo la yidhaha miyaa ka dhexeeya nuunu tawkiidka iyo ficilka wax mubaasharo la yidhaahdo uma dhexeeya daahirka haba kuula ekaato inay xiriiraan markaad saa u fiiriso waxaa laga yaaba inaad tiraado waa xiriiraan laakiin ma xiriiraan markaad fiiriso meelahay soo mareen tarayiinanna waxa ugu dambeeya ahay nuunu tawkiidka xuruuf aan ficilka ka tirsanayn ayaa u dhexaysa mubaashiro ma aha ayadana wuxuu yihi shiikhu faina alalifa fi lwali waalwaawa fi اthaani wاlyaaa fi اthaaliثi faasilaة bayna alficli wاnnuun saddex tusaale weeye soo maha laa tattabicaani latublawunna faimaa tarayinna kuwaasaan iska ilaalinaya buu kuyi markaan mubaashiro ku dhahaya maxaa yeelay alifta midka hore ku jirta iyo waawda midda labaad ku jirta iyo ya-da midda saddexaad ku jirta faasilatun bayna alficli wannuun waa mid kala saaraysa ficilka iyo nuuntii bay kala saaraysaa ficilka iyo nuuntii ayay kala saaraysaa fa huwa mucrabun ficilkani waa mucrab laa mabniyun mabni ma aha fiiri marka ficilkan fa imaa tarayinna iyo laa tattabicaani iyo latublawunna afcaashan laa tattabicaani alifta ku jirto ficilka kama tirsana waa faasila bayna alficli wannuun latublawunna waawdan ku jirta ficilka miyay ka mid tahay mas waawuljamaacihi way waawuljamaacihi way oo dama la saaray ayada asigana waa faasil bayna alficli wannuun fa imaa tarayinna ya-da ku jirta yaa-ulmukhaadaba waa ya-da ficilka ka mida ma aha ayadana waa faasila bayna alficli wannuun waa markuu ku leeyahay faina alalifa fi lwali walwaawa fi اthaani walyaaa fi اthaaliثi faasilat bayna alficli wannuun ficilka iyo nuunka ayay kala dhex galeen fa huwa mucrabun ficilkan marka waa mucrab laa mabni mabni ma ah afcaashan mucrabo wey ee mabni dhihi mayse waa la fahmaan u malayna mubaashara ma jirto meeshaan haddii aada fahamteen tacliilaadkii lasoo sheegay iyo meelihii lasoo mariyana waa fadaaka haddaan la fahminna wax sarfi ku xiran waayo sarfina waa loo tegi doonaahe ka qaata oo ka fahma in ficilka iyo loo dhexeeyo nuunta in loo dhexeeyo ujeedada sheikh uu leeyahan intaas waa waa la fahmaa malen qasdiga sheikh uu leeyahay waa intaas in ficilka iyo nuunta loo dhexeeyo tacliilaadka lasoo maray laazim ma aha laakiin tacliilaadkaas hal mid inoo faa'iideynaya halkaa mid waa maxay in loo dhexeeyo inoo faa'iideynaya ha in loo dhexeeyo ayay noo faa'iideeyaan oo aliftan iyo waawadan iyo ya-dan inaysan ficilka ka mid ahayn aan ka faa'iidaysanayna haddaad taa ka faa'iidaysanana maxaan ku dhisanaynaa xukun ah in nuuntan iyo ficilkan faasila u dhexeeya halkaasna waxaa nooga dhalanaya ficiladan inay mucrab yihiin oo aysan mabni ahayn qaala wakadalika sidaasoo kale low kaana alfaasilu baynahumaa faasilka u dhexeeya hadduu yahay muqadaran mid la qadaray hadda faasilkii muqadara miyuu aha mase waa sheegnaa waa sheegnaa alifta iyo waawda iyo ya-da intaba waa noo muuqdaan haddii faasilka uu yahay muqadar mid qadaran hadduu yahay faasil waa la fahma maleyna waa mid wax kala dhex galaya hadduu muqadar yahay kaana alficlu aydan mucraban ficilka mucrab uu noqonaya faasilku ama ha muuqdo ama ha qadarnaade mar hadduu faasil jiro ficilku mucrab waay wadalika ka qowlihi tacaala way walaa yasudunnaka can aayaati illaah latasmacunna miluhu walatasmacunna miluhu waa ayadoo kale wey gayra ana nuuna rafci nuunta rafcada xudifad waa la xadfay takfiifan litawaali اlamhaal takfiif baa loo xadfay litawaali اlamhaal ay likaraahati tawaali اlamhaal waa usoo qadaraysaa likaraahati tawaali اlamhaal kelimaadka isla midka ah xiriirkoodii baa la karaahiyeysto la dhibsaday walaa yasudunnaka can aayaati اllah walaa yasudunnaka daalka hadda waa godan yaha soo maha daalka god ka saaran waxbuuna tusinaya wuxuuna tusinaya waa maxa ya wuxuuna tusinayaa waxa xadfan inuu waaw yahay walaa yasudunnaka asalkeedu waxaa waay walaa yasuduunannaka bay ahay walaa yasuduunannaka bay ahay can aayaati illaah latasmacunna waxay ahayd latasmacuunanna ayadana sidaasay ahayd sheikhu wuxuu yidhi gayra ana nuuna rafci nuuntii rafcada xudifad waa la xadfay takfiifan baa loo xadfay latasmacunna miluhu buu ku yidhi yani milu laa yasudunnaka can aayaati illaahi bay la mid tahay laa yasudunnaka can aayaati illaah ay laa yasuduunannaka asalkii saasay ahayd nuuntii maxaa loo xadfay nuunu nuunu rafcaha ahayd laada hadda waa naahiya ay laa yasudunnaka ay laa yasuduunannaka yaysan kaa leexin wey sooma waa nahyi laada naahiyada ficilka mudaaric way jasminaysaa nuuntii rafcada liljasmi baa loo xadfay liljaasim ayaa loo xadfay midda hore latasmacunna waxay la mid tahay laa yasudunnaka laakiin meelay ku kala duwan yihiin sheikh wuxuu ku leeyahay hayra hayrada bimacnaa laakin wey anna nuuna rafci nuunta rafcada oo latasmacunna ku jirta wey xudifad waa la xadfay takfiifan baa loo xadfay tii hore maxaa loo xadfay nuunu rafci liljaasim soo ma ahayn tan waxay uga duwan tahay midii hore takfiifan baa nuuntii rafcada loo xadfay litawaali اlamhaal ay likaraahati tawaali اlamhaal yacni nicid la nacayo kelimaadkii isla midka ahaa inay wada xiriiraan ayaa loo xadfay ilan saddex nuunaa soo baxaysa soo maaha nuun rafcada markay joogto nuunu tawkiidkoo laba ah iyo nuunu rafcahoo hal nuun ka dhiga saddex xaraf inay wada xiriiraan oo isku jinsiya oo isku mida carabtu ma jecla filkalaam waxaa la xadfay marka nuunu rafci nuunu tawkiidna waa la baaqi yeelay la tasmacunna saasay ku timid uma altaqaa kadib waxaa kulmay buu yidhi saakinaani laba reeban ayaa kulmay markii nuuntii rafcada la xadfay ayaa laba reeban kulmeen labada reeban latasmacunanna nuuntii rafcada xadaf maxaa soo haraya waaw reeban iyo nuunu tawkiid oo midda hore ay reeban tahay maxaa dhacaya marka iltiqaau saakinayn soo maaha uma iltaqaa saakinaani saas ula jeeda laba saakin ayaa kulmay wa asluhu asalkiisu wuxuu ahaa qabla dukhuuli ljaazimi intuusan jaasimka gelin ka hor wuxuu ahaa yasuduunannaka saasuu ahaa falamaa dakhala aljaasimu markuu jaasimkii galay wa huwa laa annaahiya waana laada naahiyada ahe markuu jaasimkii galay xudifat innuunu nuuntii waa la xadfay midda horeu kaaga hadlayaa walaa yasuduunaka buu ka hadlayaa nuuntii baa la xadfay markuu jaasimkii galay faltaqaa waxaa kulmay buu yidhi saakinaani alwaaw wanuun waawdii iyo nuuntii ayaa kulmay nuuntuu sheegaya waa nuuntee nuunu tawkiidka mideeda hore wey midda horaa reeban tan dambe ma reebana nuunu tawkiidka midda horoo reeban iyo waawdii oo saakinaa baa kulmay fa xudifat ilwaawu waawdii baa la xadfay buu yidhi lictilaalihaa ictilaalkeeda awgeed yacni waawul cillo inay tahay darteed cillo darteed ayaa loo xadfay xuruufta markii laba laba reeban hadday kulmaan labada mid reeban midka jirana la xadfi ogyahay marka inay tahay mid cilaysan awgeed ayaa waawdii loo xadfay iyo wa wujuudi daliilin yadullu calayha iyo inuu jiro daliil tusinaya laba sababoodaa loo xadfay waawda kow inay cilaysan tahay ilaan waawda waxay ka mid tahay soo maahan xuruufta cilladay ka mid tahay labo haddaan iska xadafno waawdan waxna tusi kara in waawi naga maqan tahaa jira waxna tusi kara hadday jiraan ayadana ay cilaysan tahay idan ayadaa noo fudud inaan iska jarno wa wujuudi daliilin daliil jiritaankiisa yadullu calayhaa ay cala lwaawi waawda tusinaya wa huwa daliilkaasina addamatu damada wa damadu waxay ku tusinaysaa meeshaan in waawi ka maqan taha sida kasradu ay kuu tusinayso in iyo ay maqan taha waqudira alficlu ficilkiina waxaa la qadaray waa la qadaray buu yidhi mucraban xaalu yahay mid mucraba ficilku waa mucrab marka saasay ku timiday walaa yasudunnaka walaa yasudunnaka can aayaati illaah sidaasay ku timid walaa yasudunnaka nuunta waa kor dhigaysaa daalka laakiin waad godaysaa daalkan godan damada saaran waxay daliil u tahay in waaw naga maqan tahay waa waxaana tusay in waaw naga maqan tahay wain kaanat innuunu hadday nuuntu tahay mubaashiratan mid mubaashiro ah oo ficilka liaakhirihi ficilka aakhirkiisa hadday mubaashiro tahay la xiriirsamayso lafdan lafdi ahaan likownihaa munfasilatan canhu haba ahaato mid ka go-an taqdiiran wuxuu ku yidhi sheikhu waqudira alficilu ficilku waa la qadarayaa mucraban xaaluu yahay mid mucraba wain kaanat innuunu nuuntu haba ahaato mubaashiratan mid la xiriirta liaakhirihi ficilka aakhirkiisa lafdan lafdi ahaanba hawla xiriirto lafdi ahaanba hadday doonto hawla xiriirtee ficilku mucrab waa sababtu waa maxay likownihaa ay likowni nuuni tawkiid nuuni tawkiidka ahaanshaheeda ay tahay munfasilatan canhu mid ficilka ka go-an taqdiiran uga go-an xagga taqdiirkay uga go-an tahay oo hadda latub yani walaa yasudunnaka markaad fiiriso ficilka maxaa u dambeeya yaa ficilka daalaa u dambeeya mubaasharatan yaa la xiriira markaad daahirka fiiriso iyo lafdiga nuunu tawkiid waxaa laga yaaba inaad tidhaahdo waaba mubaasharootay maya mubaashara meeshaan ma jirto waxbaa meesha ka maqan waxa meesha ka maqan waa wuljamaaco weeye soo maha waa wuljamaacahani meesha ka maqan waa faasil u dhaxeeya bayna alficli wannuun laakiin faasil muqadara waaye faasil lafdiya ma aha sheikhu wuxuu leeyahay marka ficilka waa mucrab nuuntu haba ahaato mad mid la mubaasharoonaysa liaakhirihi ay liaakhiri lficli lafdan lafdi ahaanba ha ula mubaasharooto ficilku waa mucrab likownihaa wuxuu mucrab la noqday likownihaa nuunta ahaanshaheeda ay tahay munfasilatan canhu mid ficilka ka go-an taqdiiran xagga taqdiirka ayay uga go-an tahay waqad ashartu ilaa dalika kullihi arrimahaasoo dhanna waa soo ishaaray mumathilan xaalan ahay mid tusaalaynayo anoo soo tusaalaynayaan soo wada ishaaray wey arrimahaasi intaas wuxuu uga baxay labadii xaaladood ee ficilka mudaaric la binaynayay wuxuu yihi ama icraabu lmudaarici amaa icraabta mudaarica fa fii maa cadaa haadayni lmowdicayni labadan mowdic wixii ka soo haray ayay ku sugnaatay icraabta ficilka mudaarica waxaa la icraabaa labadan mowdic wixii ka soo haray fa birafci baa lagu icraabaya wاlnasbi waاljasmi naxwu yaquumu zaydun walan yaquuma zaydun walam yaqum zaydun wa ama icraabu lmudaarici mudaarica icraabtiisu fa fii maa cadaa haadayni lmowdicayni wuxuu ku jiraa labadan mowdic wixii ka soo haray fabirafci labadan mowdic wixii ka soo haray waxaa lagu rafcinayaa fabirafci wاlnasbi wاljasmi ayaa lagu icraabaya naxwu yaquumu zaydun waa marfuucan dhihi jirna soo ma lan yaquuma waxaa leedahay waa mansuub walam yaqum waxaa leedahay waa majzuum sidaasaad u icraabaysaa wixii labadan mowdic ka soo haray waaya labadaa mowdic markaa oo la binaynayo ficilka markii wixii ka soo haro ficilka mudaaric waa mucrab ma la fahma cashirka mase fiihi nadar waay ya waaya waxaan u malaynayaa nadarka waxa keenaya waa un tacliilaadka oo ilaa inta naxwada nooga tacalluqda ma dhib badna inta naxwo ahaan nooga tacalluqda haddaan doonnana inta iska soo koobnaa waxaan dhihi karnaa iskaba daaya tacliilaadka e afcaashan shiiqa uu sheegay nuunu tawkiidka mubaashir lama aha nuunu tawkiidka waxaa shardi ahaa inuu mubaashir u noqdo ficilka soo maaha haddii uusan mubaashir ahayn nuunu tawkiidka lafdan ama uusan mubaashir ahayn taqdiiran ficilkaasi waa mucrab mabni ma ah nuunu tawkiid oo mubaashir aan ahayn lafdan saddex aayadood oo kugu tusaalaya laa tattabicaani latublawunna fii amwaalikum faimaa tarayinna min albashari axadan saddexdaas aayadood wey soo maaha saddexdaas aayadood alifta aayadda hore ku jirta waawda aayadda labaad ku jirta ya-da aayadda saddexaadii ku jirta ficilka kama tirsanaa aliftuna waa alifu tatniya waawgu waa waawuljamaaca ya-duna waa yaau lmukhaaaba saddexdaba ficilka kama mid ah soo sidaa ma ahayn waawda maxaa loo goday oo loo reebi waayo waawuljamaaca waa reebnaan jirtay yaaulmukhaaaba waa reebnaan jirtay taasi tacliilaaday ku timid tacliilaad natiijadoodu ay markii dambe noqotay war waawtan waawdan lama xadfi kara danaa loo keenay ha la shaqlo haddii la shaqlana maxaa uga habboon in la saaro damma ha la saaro ya-dana waxaa la yidhaha ha la shaqlo kasra ha la saaro intaasay ku timid taasi marka lafdan nuunkii iyo ficilkii lafdan waa loo dhexeeya waxaa u dhexeeya xarafan ficilka ka mid ahayn faasilaa jirta soo maha markaan bayna alficli wannuun taasaa keentay in ficilka la binayn waayo oo la icraabo fi hadihi alxaala xaaladda labaad ficilkii daahirkiisa markaad fiiriso ficilkii nuuntu way xiriiraan xagga lafdiga laakiin taqdiiran ma xiriiraan ma la binaynayaa ficilka markaa mase waa la icraabaya waa la icraabaya markaad fiiriso lafdiga waxuma dhexeeyaan laakiin markaad taqdiiran fiiriso waxbaa u dhexeeya sheikhu wuxuu noogu tusaaliyay laba aayadood walaa yasudunnaka can aayaati illaah iyo latasmacunna walaa yasudunnaka lafdigii walaa yasudunnaka nuunka iyo iyo ficilku way xiriiraan xuruufta ficilka daalkaa u dambeeya daalka mubaasharatan lafdi ahaan yaa la xidhiiroo la socda nuunu tawkiid soo maaha idan way xidhiiraan mubaasharaa jirta laakiin mubaasharadaas waa li- fi lafdi laa fi taqdiir mubaasharadaas waa fi lafdi laa fi taqdiir taqdiirka ma aha taqdiirka waa loo dhexeeya oo damada daalkan saaran waxayna tusaysaa in waawuljamaaca naga maqan tahay latasmacunna damada caynka saaran waxayna tusinaysaa in waawuljamaaca naga maqan tahay idan faasil muqadaraha jira faasilka muqadarana waawuljamaacaha midka hore yani waawuljamaacaha ka xadfan labada aayadood wey idan marka nuunu tawkiid markii ficilka mudaaric ay la xiriirsato mudaarica lolleya waa la binaynayaa oo cala sukuuna lagu bin yani cala alfatxi baa lagu binaynayaa waxa waaye markay la xiriirsato mubaasharatan lafdan wa taqdiiran labadaba markay mubaashir noqoto markaasaa lagu binaynaya cala alfatxi haddii ay lafdan la xiriirsan weyso ama taqdiiran ama labada midkood la waayo ma la binaynaya mase waa la icraabaya waa la icraabaya taasi waa marka nuunu tawkiidkii mubaasharada nuunu niswa ayada hal arrin keliyu nagu baraarujiyey hal arrin keliyu nagu baraarujiyey sheekhu raximahullah ayada mubaasharo looma shardiyo laakiin arrintuu nagu baraarujiyaa waxay tahay ficilka yacfuuna inaanan isku qaldin intaas keliyu noo sheegay wax kale nooma sheegin ficilka min cafaa yacfu ka yimaada waa inaad kala garato markii nuunu niswo ay la xiriirsato waawadu asal tahay iyo markii waawul jamaaco ay tahay waa inaad kala garato intaasuu raba inaan kaaga baraarujiyo taasi taasna waa noo sheego wuxuu ku yidhaahday ilaa an yacfuuna oo qur-aanka ku jirta suurat lbaqara ku jirta wuxuu ku yidhahdo waawda aayaddaasi ku jirta asliyo waay hadhihin waaawljamaaco waay nuunta la socotana waa nuunu anniswa ficilkaana waxaa leedahay wuu leeyahay mabniyun cala sukuun liitisaalihi binuuni niswa lama mid ahan buu ku yidhi arrijaalu yacfuuna lama mid ahan maxaa yeelay arrijaalu yacfuuna waawda ku jirta waawuljamaaco waay nuunta ku jirtana waa nuunu rafci ma aha nuunu niswa labadaa ficilna waa inaad kala socdo arrijaalu yacfuuna markaad leedahay ficilkan dabcan waxaa la yidhi waawaa ka tirsan soo maahay ficilkan aakhirkiisa waawuu ahaa waawdiisi aawe markaan leenaha waawadan waawljamaaco waay arrijaalu yacfuuna waawdiisa waa la xadfay hadda oo asalka waxay ahayd arrijaalu yacfuwuuna ayay ahayd laba waaw bay ahayd waawdii waxaa la iska xadfay ficilka waawljamaacihiina waa la baaqi yeelo waa la reebay nuunu niswaha warkeeda shiiku intaasuu kaaga soo koobay ayadoo warkeeda kuguma badin keliya ficilkaas inaadan isku qaldin oo aadan u malaynin jamaaco asigoo waawdu ay tahay waaw asliya ayuu kugu baraarujiyey marka darsigaa lasoo muraajaceeyo lasoo fiiriyo insha allah waa fududya haddaadan gelgelina gadgadoonkii gadgadoonki waa laga yaabaa in ragga hadda sarfi lama soo dhiganin qofka hadduusan sarfi soo dhiganin tacliilaadkaas iyo cilooyinkaana sarfigay calaaqa la leeyihiin waa ka tegi kartaan waxaad uga tegi kartaan keliya inaad inta naxwaha ka qaadataan oo ah nuunu tawkiidka iyo ficilka inaan mubaashara ka dhexaynin intaa inaad fahamtaan keliya muhiimaddu ay tahay wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina moxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin